Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed gaar ahaan wadada Stanhope oo muhiim u ah isku socodka dadweynaha. Ololaha nadaafadeed ayaa waxaa hogaaminayay duqa degmada Gaalkacyo Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan waxaana ka qayb galay howlwadeennada maamulka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan duqa degmada Gaalkacyo ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ee ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gudaha magaalada Gaalkacyo.
kaambaynkii nadaafadda ahaa oo runtii isugu jiray in magaalada la nadiifiyo waxyaalaha sharci darrada ah oo waddada ku jirana laga qaado ilaahay baa ku mahadsan ee noo suurtogeliyey maanta oo aan soconno maalintii afaraad ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa bulshaweynta reer gaalkacyo inaan ugu baaqno kiliibkan ujeeddadiis waa waxa weeye inaan u baaqno bulshada walaalayaalow ilaahay ka baqa jidka ixtiraama badbaadiya caafimaadkiinna iyo noloshiinna iyo aakhiradiinna ka daaya dhibaatada waddada ku haysaan oo qashinka leh oo dhagaxda leh oo taayirada leh oo qashin kale leh oo wax kastoo aad awooddaan aad jidka ku shubaysaan ka daaya bulshaweynta reer gaalkacyo meel walba aad joogtaa xaafad iyo dhammaan waddooyinka waaweyn iyo suuqyada waxaan rabnaa ugu baaqo in waddadana laga baxo nadaafadeedana la dhowro intaasaan rabnaa ka codsanno bulshada ayadoo loo eegayo shareecada islaamka waxay ka qabta dariiqa ayadoo loo eegayo nadaafadda iyo nolosha